sidii dhegaystayaal aad warka iyagaba ku maqlayseen doodii ugu horreysay ee dhex marta musharaxiinta madaxtinimada ee dalkan maraykanka hillary clinton iyo donald trump ayaa xalayto lagu qabtay jaamacad ku taala gobolka new york dad badan oo la sheegay tiradoodu inay gaadhayso boqol milyuun oo qof ayaa shaashadaha telefishinka maraykanka kala socday doodaasi haddaba wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar ayaa sidii ay doodii xalayto u dhacday wuxuu ka waraystay madaxa laanta af soomaaliga ee v o e cabdiraxmaan yebre oo ka mid ahaa malaayiintii qof ee xalayto daawanaysay doodaasi wada sheekaysigii ismaaciil uu la yeeshay yebrow sidan ayuu u dhacay cabdiraxmaan haddii aan ku bilaabo maxay ahayd aragtidaada guud sida dooddu xalay ay u dhacday ismaaciilow inta aanan marka hore u gudagelin nuxurka dooda iyo cidda ku badisay aan marka hore dhegaystayaasheenna xogaha tafaasiil ka siinno habkii xalay ay u dhacday iyo halkii ay ka dhacday doodani xalay waxaa lagu qabtay jaamacad ku taala gobolka new york waxaana habkii iyo nidaamkii loo qabtay ka mid ahaa in shaashadii labada musharax laga daawanayay laba loo kala qaybiyey oo qofka hadlaya maana kan kale aad daawan karto si loo arko waxaa wejigiisu isku rogi karo haddii uu xamaasnaysan yahay haddii uu degan yahay hadduu qoslayo hadduu biyo badan cabayo sidii donald trump xali talo uu sameeyo kale iyo wixii la halmaala sagaashan daqiiqadood ayaa la siiyey dooda oo loo qaybiyey lix meelood oo min shan iyo toban daqiiqo iyadoo qof walba oo ku hormarayana laba daqiiqo uu ku bilaabayay waxaa dooda bilowday hillary clinton oo iyadu quractuur markii loo tuuray ayaa iyadu ay heshay dabeedna waxay xulatay inay iyadu bilowdo saas ayay iyadu dooda ku bilowday markii doodu ay bilaabatay ismaaciilow saadaashii markaas dadka laga soo qaaday wati wakhtigaas u dhow oo lagu gumbaarayay cidda iminka ay dooran lahaayeen waxa ay kala haysteen boqolkiiba shan iyo afartan ee hillary clinton haysatay iyo boqolkiiba afartan uu donald trump haysto waa guud ahaan waddanka oo dhane markii loo eego kuwii ka horreeyey aad buu u soo dhowaaday oo weliba meelaha qaarkoodna isaga ayayba hormariyeen oo gobollo qaarkood ayaa isagu ku gacan sarreeyey haddiise aan doodda u soo noqdo soddonkii daqiiqee ugu horreeyey ismaaciilow waxaad moodaysay in donald trump uu aad isku xakameeyey oo waanooyinkii la soo siiyey uu ku dhaqmay oo uu aad iyo aad iskaga celshay hillary clinton laakiin soddonkaa daqiiqa wixii ka dambeeyey waxaad moodaysay in laga gacan sarreeyey oo markii ay bilaabatay sheekadu ku saabsaneed obama halka uu ku dhashay oo ahayd mawduuca isagu runtii uu ku soo baxay shan sannadoodna uu diidanaa inuu obama uu ku dhashay waddanka maraykanka laakiin uu toddobaadkii hore uu qirtay oo uu yidhi obama maraykanka ku dhashay mawduucaasi markii la furay oo isagu doonayay in si aayara loo aaso arrintu way ku fogaatay oo waxa ay hillary clinton aad iyo aad ugu garaacday mawduucaas iyo kuwii la halmaalay maxaa kugu xiisa badnaa waxyaabihii aad maqlaysay xalay tusaale ahaan muddadii saacadda iyo badhka ahayd ee doodu socotay arrimo badan oo runtii xiisale ayaa dooda xali ka dhacay lamana soo wada koobi karo haddaan soo qaato matalan dhinaca hillary clinton waxay u ahayd doodii koob iyo afartanaad oo ay ka qayb gasho halka donald trumpna uu malaha dooddiisii labayo tobanaad keliya ay ahayd waxaad arkaysay donald trump oo dhididaya oo intaasi biyo cabbaya oo hadalka qaybihiisii dambe oo dhan aan sugaynin oon ixtiraamaynin sharcigii loo dhigay oo ka dhexgelayey oo mar walba ku soo boodayey oo ninkii wariye ahaa ee dhexdhexaadinayey ay mar badan isqabteen dhinaca trump waxaa guul u ahayd in sidii la maleynayay si ka wanaagsan runtii uu u xakameeyey hillary clinton oo marar badan uu ku soo furay su'aalo ay iyada lafteedu ay candhuufta dib u liqday oo ay si deg dega uga jawaabi weysay waxaa iyaduna xiise lahayd markii uu soo qaatay inuu maalmihii u dambeeyoo dhan uu ku wareegaya filadelfiya iyo ohio iyo gobolla uu ku soo wareegaya iyadana uu ku eedeeyay inay aqalka iska joogto habkii ay uga jawaabtay oo ahayd waa runta anuu aqalkan joogay waxaan isku diyaarinaya doodan madaxweynimo haddii la garana saasaan isku diyaarinaya taasoo macnaheedu ay ku duraysay inaanu isagu waxba isku diyaarin waan gartay ugu dambayntii cabdiraxmaan yaad isleedahay way ku badiyeen dooda markaad donald trump iyo hillary clinton adeegtid runtii ismaaciilow midkoodna ma tuurin baan isleeyahay feer xooggan oo ka kale dhulka u rida oo uu la gagabo guud ahaan saxaafaddii maraykanka intooda badan xalay iyo saaka dadkii khubradda u lahaa arrimaha doorashada ee ka faalloonayey ee munaaqashooyinka badan ka baxshay waxay xoogaha yar gacan sarraysa siiyeen hillary clinton donald trump laba arrimood ayuu si weyn iskugu muujiyey oo uu hillary clinton uu iskaga caabiyey waa marka koowaade waxa uu ku celcelshay in soddon sano ay siyaasadda ku soo jirtay iminka haddii loo dhiibana wax badan aanay ka keenayn waxaa kaloo hillary clinton iyo madaxweyne obama ee u soo shaqaysay uu ku eedeeyey in ciraaq ka bixiddeedii ay dhalisay daacish oo maanta haddii ciidamo lagu reebi lahaa aanay daacish dhalan lahayn arrinta kale aan isleeyahay uu ku diray waxay ahayd saddex iyo soddon kun oo iimail oo uu sheegay inay hillary clinton ay tirtirtay oo weydiiyey inay dadweynaha u soo bandhigto dhinaca hillary clinton feerkeedu waa ka waaweynaa kuwaasi waxaa markii ugu horraysay ay ku durtay arrinta obama dhalashadiisa oo shan sannadood uu isagu soo hayay inaanu waddanka ku dhalanin oo uu toddobaadkii hore ku qasbanaaday inuu sheego waxa ay sheegtay in arrintaasi aan ahayn mid si aayara loo aasi karo oonay markhaati ka tahay beenta ragaadda ee halkan uu ku soo gaadhay waxaa kaloo si weyn ay ugu durtay xagga cashuur bixinta oo ay sheegtay inaanu cashuur dalka ka bixinin sababtuna ay u cuskatay ahayd isaga oo aan weli soo bandhigin inkam tagsigiisii sanooyinkiina soo dhaafay waxay leedahay malaha sababaha uu u diidan yahay waxaa ka mid a in uu dad shisheeya iyo bangiyo shisheeya uu lacag ka soo amaahday waxaa dhici kartay leedahay in tanaadnimada iyo bilyaneernimada uu sheeganayo aanay meeshaba ku jirin waxaa kaloo intibaaxday inay suurtoodo in aysan run ahayn lacagyowga uu ku sheegay inuu sadaqaystay inay jiraan iyo in kale waxaa kaloo mar walba ay hillary clinton cajiib ku tahay ismaaciilow inay wax cusub oo dadku aanay aad ula socon ay la soo baxdo xalay dadka waxay uga yaabisay inay soo qaaday in sanadkii kii uu donald trump u diiday dad madow ah inuu aqalla ka kareeyo meesha la yidhahdo new york taasoo isaga laftiisuna u ficnaan lahayd haddii uu inkiro laakiin uu yidhi annaga keliya maan ahayne dad badan baa iyaguna saasoo kale yeelay maxkamaddiina waana lagu waay ugu dambayn waxaan isleeyahay haddii hillary clinton ay dhibco weyn ay xale heshay waxa ay ku mutaysatay sidii ay u difaacday in ay dani ugu jirto maraykanka inay neeto ku sii jiraan oo isbahaysigaas neeto muddo badan soo dhisnaa ay danta maraykanka ku jirto oo shuuciyaddana lagu dumiyey iyo inay muhiim tahay in dowladaha muslimka ah gacansaar lala yeesho oo lala shaqeeyo oo ay tahay sida ugu weyn ee ugu fiican ee argagixisada looga hortegi karo waxa ay si weyn iyadana ugu tiiqtiiqsatay oo ka hadashay maraykanka dhexdiisa muslimiinta joogta inay iyagu yihiin dariiqii loo mari lahaa argagixisada in la qabto laakiin aysan ahayn in la takooro sida uu donald trump uu yeelo ayay tiri aadaad mahadsantahy adaa mudan ismaaciil
kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta af soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow oo doodii xalayto falanqayn ku sameynayey waxaanu uga warramay ismaaciil xuseen farjar